xilli ay foodan ugu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo inay bilato horraanta toddobaadka soo socda ayaa dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka la aamin waxay codsadeen in la caawiyo maadaama ay awoodin wax ay ku afuraan magacayga waa mareecagay daqow waxaan deganahay kaamka alka aamin waxaanan ka soo qaxnay qansaxley maa la yidhaah waana iska dhibaataysanahay waana iska baahanahay soonna waana soo haayaa anfurna waa iskayga baahannahay guriga waxaan ku dhaqanana waa iskayga baahannahay guriga gogolna ma haysano siyeerana ma haysano cunto aab oo guriga aan ku anfurnana waa iskayga waa iskayga baahannahay marka dhibaatadaas waxaan rabnaa in si dhaqsi oo degdeg ah oo noolaga soo gaaro waxaan u baahannahay badarna waa iskayga baahannahay lacag waa iskayga baahannahay waxaan ku anfurno oo beriga kubal oo beriga soonka oo beriga oo ilaahay tilmaamay oon ku anfurno oona ku soonnana waa iska rabnaa kaamkaan adiga sano saddex sano iyo weli afar sano aan ku noolnahay beriga waxaa beriga joodari xataa aan ku seexanana ma haysano waana iska dhibaataysana qaxootiyaana ku nahay meeshaan qansaxley markii hore adiga xoogaynana waa iskaga nooleen beerana waa iska tabcanayni beerihiina abaarahana daba kacdayo xoolihii aaba dhammaaday ununkuna nafqadayna waaba kala soo baxnaybo wallaahi hadda waxaan aan qabto beriga n kuu sheegayo mala cagaaraan iska gurnaa coosaan iska gurnaa cooska beertiin u galna xataa waaba nalaga soo raacdeystaabo cagaarkana waaba noola diidaa kastiin lasoo fakanana wax adiga oo ilmihiina waxu noqonayo oo beriga oon wax ka dhiga karnana maba aan dii badata labaatan kun ama toban iyo shan kun ka badan maba kusoo heleyna kuwaasna qoosta oo beriga dhaqmaayo beriga digsi oo karsanayo oo ilmo leh oo wax noqonayana ma ahan wax weliba oo beriga oo beriga qoos intay ku dhaqantahay waa u baahannahay beriga soonna waana soo hayaa anfurna ma haysano oo beriga waxaas ilaahay og yahay ma ogin waxaan annaka ognahay ma jirto meehanaan iska dhex fadhinaa joodarigii ku seexan lahayn darantii ku seexo lahayna weelkii wax ku karsan lahayna aan u baahannahay ee waxaan ku afuro lahayna guddoomiyaha kaamka alla aamin ayaa ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin barakacyaasha isagoo sheegay inay u baahan yihiin in laga garab istaago afurka maadaama ay ku adag tahay in ay raadiyaan raashiin iyaga oo sooman ayagoo maaragtaa ewel kuwii horo aan xaba loo haynin ay iska degnaayeen xerada ama kaamka alaamin badcaas ay iska degnaayeen hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaa qoysaska cusub soo dul fuuleen tii hore ayaa ewelba lala daala dhacaaya oo dadka masaakiinta a xaba loo haynin nin walbaba xooggiisu tala baxuu ku noolaay hadda xooggii iidoo ku noolaay waxaan galaynaa bisha barakeysneed ee ramadaan ayaan galaynaa wax ma ay haystaan ay ku afuraan ma haystaan qofkii inuu xooggiisii uu dididkiisii wax ku soo shaqaysto iyo inuu bishii u soomana macnaha ma awoodiyo oo awooddiisa ma gaarsiisna ma haystaan biyo ma haystaanoo biyihii jeebkooda ayay hadda ka dhiibtaan ma haystaan hoy fiican ma haystaan codsiga barakacayaashan ayaa ku soo aadaya xilli laba maalin oo qura ay ka hartay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan